gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa magaalada xudur ka dhagax dhigay mashruuc ceelal biyood oo laga hirgelinayo magaalada iyo deegaanada kale ee gobolka boqol waxaa ka qayb galay munaasabadda lagu dhagax dhigayey ceelashan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalk soomaaliya maamulka gobolka boqol iyo ka degmada xudur wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xuseen maxamed xasan eelaay gudoomiyaha maamulka gobolka boqol maxamed axmed maxamed iyo gudoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka boqol maxamed macalin axmed ayaa dhammaantood ugu mahadceliyey gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya hirgelinta ceelkan riigga ah geeka maalin oo unu dhanba eednin farxad geliyaaso oo qulubtana ka wiingu waa ilaahay inka mahadyaana inuu geeka gudoomiyaha golaha shacabka una la shiid dhigne ceel biyood ma ogtiina migi biyo laku hadalaaw adduunyada walaa koowaad waay diiniyan hataa markii laku hadalaaw oo quraanka isku hadalaaw biyo wal eed eed muhiim waay biilaan nolol majarta sidaas ogtiin waa markii koowaad oo ceel biyood la dhigaxdha kownin koow ka maamul ahaan gobolii degme iyo shacabka reer hudur dhammaantayn arrintan iyadaan ka farahsagna run ahaantii arringeed manaa taariikhda galaasu way guddoomiyii baarlamaanka ninyobohoy riigus wakiilku ay la shaani kaanti surang ay eel biyoodkii laka qodaayna usii ballanqaadi bilaa shuruu laang lacag laangnin ballanqaadiya kan geeka la bilaawo eh arrin geeka muhiimaddeellu taariikhdana gala doonto insha allaahu eedayeedaan ka farahsagna farhaddaayna malaa koobo koro deegaamadan biilaanto ku jarti dhabka ku jari wal ogi sidaysan wada ogdiin gobolka boqool gaar ahaan degmadan xudur macnaha walceel eh oo macnaha mas-eelriig eh ma dhahayna hata ilaahay yaa ka mahadsan yaa la helay yaa yaa hata minsuurta gaal intaynu geeka dhagax dhagna waliba halceelle macnaha ma anfacaasa deegaanada ballaaranta baaxad ballaaranga ka fadhiyed halceelle ma anfacaaso ceelal kale badan macnaha yana ninka darafadaani dhammaada sidiida geeslo ku shaldha koo sadeceel iyo ku badan mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in mashruucan uu qeyb ka yahay mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayo deegaanada gobolka oo dhan
marka ujeeddadanu kulahayne may bahaytay ini oo shacabkan miidhinka doron oo laku qobod koro maadaama ay taa fursadan la helay ini liinka arday shacabka taas arday linka gargaara riigag badan waa la heli doono iyo maaragtay ceelal waa la heli doono laakiin kan may kuka duwanya ceelalka lisheeno may kusugu doogna wala kale hay-ado oo wal diyaar ewa jira dad kale walka tabaruc jira laakiin ceelka kan mayba waa kumurshal ma aws mayba waa anka tala galnay ciidamadan iyo shacabkan meelin magaalada may liska dhabanyaa horta jiditeedii hoolaha ka ororaayan kulliyo hirimayn magaaladan maadaragaasa intii oo mayba geeka laku yaabe meegalina walaa laka dhaganya hoolo waay deegaankan majaronsadiis iyo xoogsha iyo baadiyaha waay dadki belidka degan dadko yar waay marka dhibaatada yaa lama eta geeka aragday meelaha ku galaba belidki eelkii horta la waaysanyi weliba lagama maarmaan may aha eel bannaanka la biyaa in la qodo oo aragday hoola iyo dadki kashal kashal badbaado taas lagama maarmaan waayo marka taas deyraan kaangmadan may kuka duwanya sida hata la sheegayo ilaahay dartiis yaa aan la bahi ani qodowshay iyo intooshay ka talagali shacabkan soomaaliyeed walaalaha inta degan oo runtii dad dadkii ku dhalani ah dadkii waxlay mareen ana oga ah duruufay hamareen ana oga ah taas hasaan ka talagali qodista ceelkan riigga ah ee laga hirgelinayo magaalada xudur ayaa maalmaha soo socda si rasmi ah u bilaama doona waxa ay noqon doontaa tallaabo ay ka faa'iidaysan doonaan dadka ku nool magaalada xudur